habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabti ah dhegaystayaal bisha februari waa lix sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga internetka iyo ciwaankiisu yahay v o a somaly com idaacaddana waxaa sii wadi jira caawa idinku daadahaynayo waa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cumar xasan
waxaanu maanta doonaynaa inaannu idinla wadaagno natiijadii ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyey qaraxii dayuuradda taagan oo annaga idiin ballan qaadnay in tuhuma jiraan tuhumadii waa baadhnay waxaananu idinla wadaagaynaa wixii ka soo baxay
waa cali axmed jaamac jangale wasiirka duulista hawada dowladda soomaaliya oo ka hadlayay natiijada horudhaca ah ee baaritaanka dhacdadii dayuuradii daalo ee toddobaadkan horaantiisii bismillahi raxmaan raxiim yarka marxuumka ah allaha u naxariiste waxaa la ohan jiray axmed taliya cabdalla wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda degmada takiili taliya cabdalla axmed ibrahim oo maraayay asaga iyo laba wiil oo la socotay degmada wadajir qaybo ka mid ah weli baaritaan ayaa lagu haayaa kaasina dhegaystayaal waa guddoomiyaha degmada dharkiinley oo ka hadlaya sarkaal ka tirsan nabad sugidda oo dil maanta loogu geystay muqdisho waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhegaystayaal barnaamijyadii caweyska washington iyo martida mikrofonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta goor casar liiqii ah rag hubaysan ay ku toogteen degmada wadajir ee magaalada muqdisho taliyihii nabad sugidda qaranka ee degmada dharkeenley cabdalla axmed ibraahim sida uu fioweyda u sheegay guddoomiyaha degmada dharkiinley cumar meyre macow marxuumkan ayaa la dilay isagoo marayay meel ka mid ah degmada wadajir waxaana uu sheegay inay baaritaan la xiriira dilkiisa wadaan dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in natiijada horudhaca ee baaritaan ay ku haysay dhacadii dayuuradii daala airline ee qaraxa uu dhinaca ka dalooliyey horaantii toddobaadkan ay muujinayso in waxa dayuuradda ka dhacay uu ahaa qarax ulakac ah oo loola dan lahayn lagu soo rido cali axmed jaamac jangale wasiirka duulista hawada soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay waxa ay ilaaya hadda ku ogaadeen baaritaankooda oo uu sheegay inay ka caawinayaan dowladda soomaaliya khubaro ajnabi ah wasiirka waxa uu sheegay in dad la tuunsan yahay inay dhacdaasi ku lug lahaayeen ay u xireen hase yeeshee ma uusan sheegin tiradooda dhulgariir xooggan ayaa maanta ku dhuftay meel u dhow magaalada magaceeda laydhaah tainan ee ku taalla dhinaca koonfureed ee taiwan dhulgariirkaas ayaa waxa uu burburiyey dhismayaal aad u waaweyn oo ku yaala magaaladaasi tainan waxaana ku dhintay ugu yaraan kow iyo toban qof oo uu ka mid yahay canug yar waxaa sidoo kale ku dhaawacmay boqolaal qof oo kale mas-uuliyiinta magaaladaasi ayaa sheegay in laga yaabo in ay dad badani ku hoos jiraan burburka dhismayaashaasi uu dumiyey dhulgariirku kooxda daraasidda dhulka ee maraykanka ah ayaa sheegtay inuu dhulgariirkaasi heerkiisu gaadhay lix dhibic afar magnitude waa halbeega dhulgariirka lagu cabire waxaanu ka dhacay meel saddex iyo afartan kilomitir kaga beegan dhinaca koonfur bari magaalada tainan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad laba milyan oo qof dhulgariirkaasi oo dhacay xilli ay dadku hurdeen ayaa lagu qiyaasay in ay saameyntiisu la eg tahay laba bam oo nukliyar ah meel ay ku dhaceen oo kale
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa maanta sheegay inay xoogaga ammaanka ee afghanistan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku si wada jira ay u duqeeyeen fariisimaha kooxda isis ee ku yaala dhinaca bari ee xuduudda ay la leeyihiin bakistan waxaanay caddeeyeen inay ku lug lahaayeen dhulkaasi ugu yaraan siddeed iyo labaatan ka mid ah ama ay ku dileen dagaalyahanadaasi ururka isis mas-uuliyiinta degmooyinka ejin iyo batikat ee ka tirsan gobolka nangarhar ee waddanka afghanistan ayaa sheegay inay duqayntaasi socotay xalay oo dhan maamulaha degmada ejin xaaji gaalib ayaa u sheegay v o eda in lix iyo toban ka mid ah maleeshiyada daacish ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen gantaallo laga soo riday diyaaradaha loo yaqaano droniska ee aan ciidina wadin ee uu maraykanku leeyahay gantaaladaas oo ku dhacay baabuur iyo meel ay ku shirayeen ururka isis waxaana uu ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen maleeshiyaad reer bakistan
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilowna ee rag hubaysan ayaa goor casarliqi ah galabta degmada wadajir ee maga- ee deg- ee magaalada muqdisho toogasho ku dilay taliyihii nabad sugidda qaranka ee degmada dharkiinley cabdalla axmed ibraahim dilka taliyahan ayaa wariyahana v o eda maxamed colaad xasan waxa uga waramay guddoomiyaha degmada dharkiinley cumar mayre macow
bismillahi raxmaan raxiim yarka xukumka ah allaha u naxariistay waxaa la oran jiray taliya cabdalla wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda degmada dhakiinley taliya cabdalla axmed ibrahim waa gartay marka dalkiisi sidoo u dhacay wallaahi wiilka kolley wuxuu marayay asaga iyo laba wiil oo la socotay degmada wadajir qeybo ka mid ah marka qaabka uu u dhacay weli baaritaan ayaa lagu hayaa laakiin marxuum cabdalla ayaa naga geeriyooday ilaahay ha u naxariisto gacan ka gardaran ayaa ayaa ayaa dishay ayaa namasugida iyo soddoonka qaranka ee degmada dhirkiinley u ahaa gudoomiye degmada dharkiinley iyo degmada deriska la ah ee wadajir horey een, sidan oo kale dilal baa uga dhacayay oo wariyaal baa lagu dilay saraakiil ciidamada dowladda ka tirsan baa lagu dilay eh, dad dowladda la shaqeynayaa lagu dilay Een, bal waxa soo celcelinaya in degmooyinka eh, dilalka ay ka dhacaan haddana dadkii geysta aan la qaban ama aan gacanta lagu dhigin Eh, maxaad ku macnayn kartaa Eh, kiisaska nooca waa naadir mararka qaar ayay dhacaan dhammaan degmooyinka eh, gobolka banaadirna eh, waa isugu mid waxaa adduunkana waad ogsoon tahay wax kasta kiisas way ka dhacaan Eh, adduunka ayaan la wadaagnaa xaaladaha hadda jira Eh, uu- marka mas-uulkaasna kolley qaranka ayuu u shaqeynayo qofka qaranka uu shaqeynayana cadow badan ayuu leeyahay gaar ahaan qolooyinkan eh, nabadiidka ah Eh, qof in maxay ahayd dadka ay nabad ku jiiftaan qofka ka shaqeynayo ay ka hor wareejinayo yaad ku tuhmaysaa in dilka ay geysteen runtii haddeer waxaan qayb ka ahay howlgal ay fulinayaan hay-adda nabad sugidda gobolka ay fulinayso kolley baaritaano ayaa lagu jiraa ee wixii geystay baana cadaaladda horgeydana
waa waa gartay Een, marka guud ahaan ma- een, ammaanka degmooyinka dharkeenley iyo eh, wadajir gaar ahaan degmadaada dharkeenley ammaankeedu waa sidee ammaanka degmada reer kenya waa aada u wanaagsan yahay qof dhuumanaya ama mas-uul ka tirsan oo degmo kale wax loogu geystay ee ammaan darraa ka jirta lama dhihi kara annagaa joogna hay-adaha ammaanka booliska iyo nabad sugidda way shaqeeyaan runtiina dadka si nabada ayay ku nool yihiin kiis qof soon oo soo dheegay wuxuu waa wax eh, dhici karo laakiin laakiin maxay ahayd ma lama dhihi karo maxay ahayd waa wax amdarra ah kaasi waxau ahaa dhegaystayaal guddoomiyaha degmada dharkiinley cumar mayre macow oo u warramay wariyahayaga maxamed colaad xasan
halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington weli wararka muqdisho ayaan ku jiraaye dowladda soomaaliya sidii warkaba aad ku maqlayseen ayaa sheegtay inay natiijada horudhac ah ee baaritaan ay ku haysay dhacdii diyuuradii daala airline ee qaraxa uu dhinaca ka dalooliyey horaantii toddobaadkan ay muujinayso in waxa diyuuradda ka dhacay uu ahaa qarax ula kac ah oo loola dal lahaa cali axmed jaamac jangale wasiirka duulista hawada soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay waxa ay laaya hadda ku ogaadeen baaritaankan oo uu sheegay inay ka caawinayaan dowladda qubaro ajnabi ah wasiirka waxa uu sheegay in dad la tuhunsan yahay inay dhacdaasi ku lug lahaayeen ay u xireen hase yeeshee mausan sheegin tiradooda waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii dhowaan ku yimid diyaaraddii laga lahaa shirkadda daala airlines aanu ahayn cillad farsamo balse uu ahaa qarax qorshaysan oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo diyaaradda iyo rakaabkii saarnaa sida uu ku waramayo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jingeli oo maqribnimadii caawa shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaanu maanta doonaynaa inaanu eh, idinla wadaagno natiijadii ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyey qaraxii dayuuradda daalo oo annaga idiin ballan qaadnay in tuhuma jiraan tuhumadii waa baadhnay eh, waxaananu idina wadaagaynaa eh, wixii ka soo baxay Eh, baaritaano lagu sameeyey dayuuraddii daalo ee daalo airlines ee airbuska ahayd 321 oo flight lambarkeedu ahaa 3159 una socotay jabuuti ayna saarnaayeen toddobaatan iyo afar qof oo basinjaris ah iyo kuruugii oo ilaa toddoba dhammaa dayaaraddaasi labaatan daqiiqdood bay hawada ku jirtay ee kadib markii ay labaatan milo ku jirtay ayay kusoo noqotay garoonka gegida dayuuradaha ee aadan cabdillah kadib markii uu ka dhacay qarax dhexdeeda baaritaan dheeraada oo ay sameeyeen khubaro soomaali iyo kuwo caalami ah waxay xaqiijiyeen in qaraxa ka dhacay dayaaradda daala airlines uusan ahayn mid ka dhashay cillad farsamo ee uu ahaa mid loogu talagalay in wax lagu waxyeeleeyo dayuuradda iyo rakaabka saarnaa ciidamada amnigu waxay gacanta ku dhigeen dad lagu tuhunsanaa inay lug ku lahaayeen qaraxii ka dhacay gudaha dayuuraddaas dowladda federaalka soomaaliyeed waxay la socodsiinaysaa dadweynaha ka dhoofa kana soo dega garoonka dayuuradaha ee aadan cabdille in lagu soo kordhin doono tallaabooyin cusub oo lagu adkaynayo amniga waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ee u heelan sugidda amnigooda intaasi waa statementkii aanu ka soo saarnay natiijada natiijadii oo caddaysay inuu ahaa qaraxu qarax ka dhashay mid ulakac ah oo lagu waxyeelaynayay rakaabka iyo dayuuradaha sidoo kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xaamuud oo isaguna goobta ka hadlay ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxaana uu xusay in weli uu baaritaankii soconayo hay-adaha amnigana waxay bilaabeen baaritaankaasoo laba laba nooca inay wax baaraan taas ayaana keentay inaan xoogaa idinka dib dhacno aanan saxaafadda la siinin wararka sida ay yihiin waayo marka fal argagixis wax laga baaraayo iyo fal farsamo marka diyaarad laga baaraayo waxaa laga yaabaa in inta badan isku dhowaadaan ee isku nooc camal ay noqdaan waayo diyaarad naftirkeeda waxay ka kooban tahay dadka farsamayaqaanada ah yacni wax oo yacni compositiono fara badan oo aad u dhib badan oo keeni kara inay naftirkeeda max ku dhex dhaco marka runtii waxaan bilownay ciidamada booliiska ee qaybta maaragtay miino baarista iyo c i d da yacni waxaa la bilaabay in la ogaado waxa kan dhacay maadooyinkii marka waxyaalihii la helay waxay marka horeba ay muujiyeen in ay jiraan wax loo adeegsaday inay qarax tahay marka taas ayaa keenta in muddo lagu jiro haddana waxaan ku raad jirnaa dadkii falkaas lagu tuhmaayey oo laba nooc kale ah dad ayaga ku lug lahaa iyo dad u dhowaa cali axmed jaamac jingeli wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo aan weydiiyey qaraxa diyaaradda inuu ahaa bam diyaaradda lagu qariyey iyo inuu ahaa qof isku miidaamiyey diyaaradda gudaheeda ayaa ku jawaabay in uu faldembiyeed meesha ka dhacay baaritaankii weli socdo waxyaalo badan oo hadda aan la sheegi karin oo baaristii hadda ku socotaa jirta sidaa darteed su-aashaadaas dib baad u dhigan doontaa iyo kuwo kaloo la mid ah waayo hadda muhiim waxa ah in uusan cillad farsamo ahayn wixii dhacay waa muhiim hadda waynu ognahay hadda inuu ahaa qarax loogu talagalay in dayuuradda iyo dadka wax lagu yeelo intaas detailska ama faahfaahinta waa laydinla wadaagi doonaa wakhtiga munaasabka insha allah shirkan jaraa-id ayaa imanaya kadib markii talaadadii aynu ka soo gudubnay uu qarax aan noociisa weli la caddayn haleelay diyaaradda iska leedahay shirkadda daala airlines taasoo markii labaatan daqiiqo ay hawada ku jirtayna dib ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a da dowladda soomaaliya ayaa adkaysay ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana maanta laga furay gudaha garoonka saldhig boolis dadaaladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan dayuurad ay lahayd sharikadda daalo oo garoonka ka kacday sida uu wasiir jangale sheegayey uu qarax dhinaca midig ka dalooliyey kadibna ay si deg dega ugu soo noqotay garoonka baaritaanka shilkaasi la xiriirana uu socdo waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
taliska ciidamada amisom ayaa maanta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhig boolis oo ay ku shaqayn doonaan ciidamada booliska soomaaliyeed kaasoo ciidamada amisom ay ka hirgeliyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho saldhiggan oo uu dhismihiisa gacan ka geystay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxaa ugu horreyn munaasabaddii lagula wareegayay ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xaamud oo mahadcelin uu u jeediyey ciidamada amisom kasakow ka warbixiyey muhiimadda uu saldhiggani u leeyahay ciidamada booliska booliiska soomaaliyeed ee caalamka gaar ahaan ciidanka amisom oo runtii saldhig walba nala taagan wax nala qabta yacni roondada nala gala habeenkii nala shaqeeya halkan u yimid in ay gacan siiyaan walaalahooda soomaaliyeed waxaan dhihi karaa shaqada ugu adag ayaga ahaayo waayo bulshada ayay nala dhex galaan oo runtii waana arrin adag waaye runtii inaad soo dhexgashid laakiin ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayay ula shaqeeyeen aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen walaaltinimada ay noogu imaadeen annagana aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waxaan rabnaa weliba in naloo soo kordhiyo markaa sidaas darteed sidaan ayagana aan annagana aan u codsanayna in gacan nala siiyo ayaan ayagana waxaan uga codsanaynaa in qalab fiican la siiyo laga warhayo si ay si fiican noola howlgalaan annagana capacity buildingana lasoo kordhiyo nala soo kobciyo waxaan kaloo rabnaa inaan halkan ka sheegno soomaaliya boliiskeeda wuxuu qaatay aqoonta wuxuu qaatay tababarka wuxuu qaatay dibudhiska waxaan markaan xafladan aan ka baxno kadib dugsiga boliiska aan ku xiri doonaa dhowr boqol ilaa saddex boqol oo ciidan ah oo ka qalin jibinaya maanta oo muddo sagaal bilood ah tababar ku jiray sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir maxamed cali ayaa ka codsaday beesha caalamka iyo amisomba inay kaalin ka geystaan dadaalada loogu jiro sare u qaadista amniga islamarkaana ay tayeeyaan ciidamada soomaaliyeed maanta waxaan isugu nimi farxad iyo hambalyo inaan u jeedinno walaalaheen amisom oo noo dhisay daartan quruxda badan ead aragtaan ayagoo mar walba aan ahayn markii ugu horraysay ay noo dhisaan daartan waxaan mar kale ugu mahadcelinaynaa mar walba inay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed inay helaan nabad ay ku nastaan mar walbana waxay noo garab taagan yihiin sidii dad walaalahooda oo kale ah annagana waan ka aqbalnay marka mar walba waxaan jecelnahay annagu in ay mar kasta amisom iyo dowladaha caalamka ayna taageeraya inay taageeradooda mar kastaba ay nala garab taagnaadaan sidii waddanku ugu degi lahaa waxaan rabnoo kale inay naga saacidaan wixii tababar ah wixii qalabayn ah iyo wax walba oo waddankan uu ku nabadoobi doono mar labaad iyo mar kale anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afka baarlamaanka dowladaha had iyo jeer nala garab taagan caawinaadda soomaaliya inay cageeda isku taagto mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay waa mahadsantiin kusoo dhowaada sida wanaagsan aada noo caawiso ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska amisom ee ku sugan muqdisho anan beli ayaa u mahad celiyey xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya maadaama iyagu ay hirgeliyeen dhismaha waxaana uu xusay in amisom ay gacan ka geysatay qalabaynta dhismaha saldhiggan We would like to acknowledge UNSOS in the contribution and future contribution to the station.
waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo bixisay taageerada lagu dhisay saldhiggan boolis ee loogu yaboohay booliska soomaaliyeed sidoo kale amisom waxa ay ka shaqaysay qalabaynta saldhiggan sida kombiyuutarada iyo qalabka aasaasiga u ah adeega saldhigga iyo fududaynta xagga shaqada waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saraakiisha ciidanka booliska oo uu ugu horeeyo taliyaha booliska maxamed sheekh xasan xaamud oo maanta nagala soo qayb galay xafladda furitaanka saldhiggan cusub si aan ugu wareejinno In support of the Somali police is successful.
dhismaha saldhiggan boolis ee garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa lagu wadaa inuu wax weyn ka taro howlaha amniga garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kaasoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay mid ka mida diyaaradaha ka howlgala garoonka muqdisho ay la kulantay qarax u geystay waxyeello kaasoo ilaa iminkana baaritaankiisa uu socdo waxaana sidoo kale saldhiggan boolis ee laga hirgeliyey garoonka muqdisho uu ku soo aadayaa xilli maanta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho tababar loogu soo gebagabeeyey ciidamo boolisa oo ay tiradoodu gaarayso ilaa saddex boqol oo askari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in magaalada oo ay saaka mar qaybo ka mid ah dib ugu noqdeen ciidamada dowladda soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab al-shabaab ayaa maga- ayaa magaalada gashay shalay saddex sannadood kadib markii laga saaray waxaana dib ugu noqoshadooda magaalada u suurtageliyey ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika oo ma- ee magaaladaasi ku sugnaa oo isaga baxay magaalada wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga jacfar kukay wax ka yar afar iyo labaatan saacadood ayaa laysku bedbedelay gacan ku haynta magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellaha hoose taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kadib markii shalayto ay ciidamada amisom isaga huleeleen halkaasi iyagoo daba socda kuwa dowladda soomaaliya oo la sheegay inay maalin ka hor magaalada faaruujiyeen ayaa muddo kooban kadib waxaa marka si buuxda ula wareegay xarakada al-shabaab ciidamada dowladda ayaa aroornimadii maanta weerar ku qaaday magaaladaasi waxaana u suurta gashay inay muddo kooban ku qabsadaan wararka ay v o a helayso ayaa waxa ay sheegayaan inuu halkaasi ka dhashay khasaare dhinaca nafta ah oo labada dhanba leh wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiraxmaan cali diini oo saxaafadda la hadlay ayaa xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay marka gacanta ku hayaan hase yeeshee wakhti kooban ka bacdi waxaa dagaal xooggan oo meel duleedka ka ah ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab ay suurtagal ugu noqotay dagaalyahanada al-shabaab in ay mar labaad marka qabsadaan wararkii ugu dambeeyey aanu ka helnay magaaladaasina waxa ay xaqiijinayaan in ay weli ku jirto gacanta xarakada al-shabaab ciidamada amisom ayaa haatan ku sugan meel duleedka kaga taalla marka oo ayuub lagu magacaabo waxaana magaaladaasi ka jira xaalad cabsi ah oo ay dadka shacabka ahi dareemayaan taasoo la xidhiirta dagaal kale oo mar walba ay suurtagal tahay in uu labada dhinac halkaasi ku dhex maro marka waa magaalo madax goboleedtan ugu soo xigta dhanka magaalada muqdisho waxaana dhanka koonfureed uga jirtaa ilaa sagaashan kilomitir waana magaalo istaraatiiji ah oo dekad weyni ay ku taallo jacfar kuukaay v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay waryahayaga jacfar kukaay oo warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabduule ayaa magaalada london ka soo diray
kusoo dhowaada barnaamijka martida makarfoonka oo idinkaga imanaya xarunta v o eda ee london toddobaadkanna waxaa marti ku ah dr cali sheekh axmed abubakar guddoomiyaha jaamacadda muqdisho oo aannu ka waraysan doonno waxbarashada guud ahaan dalka ka jirta iyo caqabadaha xilligan taagan ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijkan martida makarfoonka dr cali sheekh axmed waa kusoo dhowahay waana mahadsantihiin ugu horreyn n waxaan jecelaha inaan ku weydiiyo muxuu la xidhiiraa socdaalka hadda aad ku joogto gaar ahaan magaalada tan london waa waxyaalo ku saabsan eh, howlaha waxbarashada ee jaamacadda muqdisho iyo fikrad guudba in laga qaato dalkan u k oo aad iyo aada ugu horumarsan ee teknolojiyada sare taasoon maanta aad iyo aada ugu baahannahay Een, haddii aan u gudubno een, jaamacadda muqdisho muddo sagaal iyo toban sannadood ah ayay hadda ka howlgalaysay magaalada muqdisho waxyaabaha aad isleedahay waa la taaban karaa ee aad kusoo kordhiseen waxbarashada dalka soomaaliga eh, xilligan duruufta adiga ay ka jirto maxaa ka mid ah waxay ahayd bilow run ahaan aan cidna filanaynin maalintii la bilaabay laakiin danta laga lahaa ee weyn waxaa ugu horraysay dalkan oo rajo la'aan ay ku dhacday muddo aad u dheer oo shan sano markaa ama lix sano laga joogay markii dowladdii eh, ay burburtay ayaa waxaan abuurnay rajo xoog badan ayaan abuurnay taasoo run ahaan iskuulaadka hoose iyo tacliinta sare intaba si fiican ugu adeegtay taasoo dhashay ugu dambaystii eh, isbeddel weyn ama thawra tacliimiya dhashay taas waxaa qayb ka ah run ahaan ardada wax jaamacadda wax ka baratay oo dhowr iyo toban kun shan iyo toban kun lix iyo toban kun oo ruux taqriiban maanta ku dhow oo iyaguna meel walba maanta dalka gudihiisa jooga Eh, waxaa qayb ka ah run ahaan waxbarashada tayadeeda oon isleenahay jaamacaddu qayb libaax ayay ka qaadatay waa gartay een, soomaaliya dabcan waxaa ka jira jaamacado hadda aad iyo aad u fara badan maxay jaamacadda muqdisho kaga duwan tahay jaamacadaha faraha badan ee dalka ka jira maxaadse ku talin lahaydeen sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee dalka waxaan aad ugu faraxsannahay run ahaan himilooyinkii aan lahayn ee waaweynaa qayb ka midihii maanta inay hirgaleen oo jaamacaad badan iyo macaahid badan iyo iskuulaad badan maanta ay dalka ay ka jiraan taas aad baan ugu faraxsannahay ugu horraynta taban qaybta ay la dheer tahay inta kaleba waa jaamacaddii ugu horraysay oo kolkuu dalku burburay laga furay jaamacadda ku soo xigtay sano ama laba sano kadib ayaa la furay oo jaamacadda camuud ayay ahayd ta ku soo xigtay run ahaan taasi waxay ahayd qayb muhiima waxaa kale oo run ahaan jaamacadda aan isleeyahay bilowgiiba ay aad uga fikirtay dalkan oo si u burburay oo xuquuqdii oo dhan run ahaan si loo duudsiyey muddo dheer in dib loo abuuro kala dambaynta iyo qaanuunka ilaalintiisa isagii oo run ahaan kulliyaadka qaarkood sida shareecada iyo qaanuunka oo kale aan taa ula dan lahayn waxaa qayb ka mid ahayd kuliyadda waxbarashada oo macallimiinta ee soo saarta waxaa ka mid ahayd qaybta warbaahinta oo xagga iclaamka runaan aan xoog iyaduna saarna iyo siyaasadda taban qaybaha teknolojiyadana xoog aan u bilownay oo kuliyaddii ugu horraysan dalka weligeed laga furin waa kuliyadda computer science bay ahayd oo iyada aan dalkaba soo marin ayay jaamacaddu bilow u ahayd marka waxaasoo dhan marka laisku daro waxaan isleeyahay waa qayb ay la dheertahay waxaan isleeyahay qaybaha kale oon rajaynayna jaamacaadka kalena run ahaan inay nagaga dadaan waxaa weeye xiriirka dibadeed oo jaamacaadka caalamka looga baahan yahay khibradooda dheerarka badan iyo tayada nuxurka tacliintu ay leedahay caalamka oo aad u horumaray in organisationada ka shaqeeya waxbarashada lix ka mid a maanta jaamacaddu ay xiriir weyn ay la leedahay kurukulumkana run ahaan markii aan dejinaynay marnaba kurukulum yar oo fudud lagama dhigine waxaa weeye midka ugu culus inaan ka dhigno oo haddii taya xumo mararka qaarkood macallinkii la rabe la waayo ama qalabkii la rabe la waayo ugu yaraan ardaygu wax ku filan uu akhristo oo markuu dibadda u baxo run ahaan markhaati ka noqotay adduunyada shanta qaaradood maanta dhammaantood b h d iyo masrina ka wadaan oo ugu dambaysa run ahaan jaamacaadka ugu waaweyn maraykanka iyo hay-aadka wax qiimeeya inay sanadii aan soo dhaafnay ay soo direen muqdisho university inay lamidtaa kurukulumkeedu ka maraykanka waana yurub ayaa kasii horeysay inta kalena waa gartay doctor cali muddaba waxaad dabcan aad ku jirtay howlaha shaqo ee waxbarashada gaarka loo leeyahay ma jiraan caqabado waaweyn oo a is leedahay way ku horgudban yihiin waxbarashada gaarka maanta loo leeyahay haddii se ay jiraan maxaa ka mid a caqabadahaas ustaad ridwaan caqabaduhu way badan yihiin awalan bulshadeenna marka ugu horraysa oo waxbarashada gaarka ah ee dowladdu aysan gacanta ku haynin bilowga u aragtaa waxaan suuragalahay saasaa loo arkayey shan iyo toban sano ka hor labaatan sano ka hor markay dowladdu burburtay waxay ahayd run ahaan wixii ugu weynaa ee naga hor yimid bay ahayd oo ma waxayna dowla wadin baa la samayn karaa haa markaad tidhaahdo dad waalan baa tihiin ayaa la dhihi jiray haddii marka intaa laga soo gudbo run ahaan ilaa markii carte ilaa hadda alxamdulilah yani inay dowlad soomaali jirto oo maanta si kastaba ha ahaatee tallaabooyin horumarahun meelo mucayana ka qaaday laakiin marka la fiiriyo waxbarashada waxa ugu culus ee hortaagan marka la fiiriyo waxaan isleeyahay aniga waxaa ka mid a dalka oo run ahaan deganidiisa xagga siyaasadeed run ahaan dhaawac weyn weli uu ku yaallo oo markii wasiirkii ama ninkii ka hooseeyey ama gabadhii ka hooseysay markii markaaba la keeno positionka la keeno run ahaan mooshinno isdaba yaacaya run ahaan ay markaaba imaanayaan oo isbeddel degdegahoo sano ka yar ama lix bilood ka yar mararka qaarkood saa daraaddeed tayadii tacliinta la rabay wasaaradaha faraha badan ee tacliinta qaabishan oo mararka qaarkoodna saddex noqdaa mararka qaarkood laba noqdaa mararka qaarkood hal noqdaa si rabaa laisku dari karo iyagii oo saldhigin ayaa qaybta dambe run ahaan ay markaaba ay haddana isbeddel kale imaanaya marka maalin walba kow baa laga bilaabayaa tallaabadii koobaad ayaa laga bilaabay maalin walba meeshii baa lagu noqonayaa taasaa marka waxay keentay run ahaan in faylal isla haysta oo isdaba socda aysan jirin oo inta kow laga soo bilaabo maalan saddex afar ka kalena uu saddex afart ka bilaabay uu sii soconayo idaaradaas ama maamulkaasi markuu isbedelona dad cusub ayaa imaanaya marka maxaan isleeyahay qaybta ugu culus oo waa midaas haddii qaybtaa laga tago run ahaan waxaa jira fahamka dowladda marka la fiiriyo oo loo arko run ahaan innaga waxaan ku soo tababarannay dowlad keligeed wax maamusho ayaa lagu soo tababartay ruuxii markuu wasiir noqdo ama madaxweyne noqdo ama agaasimo noqdo ama xafiis kasta uu qabto wixii soo jiray ee hore dib looma raaco ee waxaa weeye hor baa loo soconayaa marka waxaa leey waxay dowladdu leedahay ha la sameeyaa la dhahayaa taa marka waxay keentay wixii dalka soo maamulayey iyo tacliintii soo dhisantay iyo uradii bulshada ee soo shaqeeyey in fara badan dadaalkii soo qabteen inaan cidna dib u qiimaynin oon dib loo raaraacin oo hadday wax ka khaldan yihiinna markaa aan la sixin wixii saxan ay soo qabteenna raadkiisii aan la sii wadin ee nin kasta oo meesha yimaada masabka markuu qabta wuxuu leeyahay wax dowladdu leedahay waa in la sameeyo isagoon ogsoonnahay ilaa hadda ilaa cartada muddo yar maaha waa dhowr iyo toban sano wax dowladdu ay leedahay oo wax ku ool ah weli oo waxbarasho ah dabaan ma jira ilaa hadda dowladdana laguma canaanan karo maraaxisha ay iska daba imaanaysay oo xagga dhibaatada haysataaba ka weynba oo dowladdii faylasheedii iyo maaliyaddeedii iyo amnigeedii iyo waxaasoo dhan baa wada khariban saa daraaddeed waxaa la filaayey sidii carta qaanuunka lagu iqraariyey ururada bulshada iyo brivatka iyo dowladdu inay isku dubnaadaan ayuu ahaa taas marka waxaad moodaa dhaawacyaa gaadhay oo waxaan isleenahay dhinaca marka loo eego xagga eexda ama loo eexanayo instituushano mucayanoo hadda la sameeyo cusub iyadoon kuwii hore dib loo qiimayn hor loo qiimaynin tallaabo wax ku oolana iyo kaalmana aan la siinin waxaan isleeyahay meeshaas fiiri waa waxyaalaha ka hor imaanaya ee xoogga badan dhinaca kale waxaan isleeyahay caqabada ka hor imaanaya ee weynanka badan waxaa ka mid ah qaabka wax loo shaqaalayn waa qayb ka mida waaye qaabka wax loo shaqaalaynaayo waa meel aad u dhib badan maxaa jira tartan runa in la galo sidii dhibaatadii dalka soo martay iyo sidii uun loo kala fiigay iyo sidii loo kala irdhoobay iyo dhibaatada weynanka badan si looga baxo in inta dadka tartan la geliyo dadka ku soo baxa marka shaqada la siiyo dalku saasuu kor ugu kici lahaa marka waxaan is leenahay tartan runa oo kii la rabay ah ilaa hadda laguma guulaysan meelo mucayana way jirtaa oon u mahad celinayno run ahaan dadka sameeya wasaaradaha qaarkood laakiin waxaan ka hadlaynaa wax guud lama samaynin dhinaca kale waxaan isleeyahay caqabaadka ka hor imaaday oo hadda run ahaan ceeb weynna ku ah yani sumcadda dalkeenna oo caalamkuna uusan garaysan doonin yani ruux maalan shahaado yar wata iyo tudhaxa wata iyo tuway sida hadda loo adduunka adduunka waa laynaga horreeyey shahaadooyinka waa la sameeyey caalam baa xukuma marka ruux b h d wata iyo ruux bachelar wata iyo ruux masar wata haddii mushaharkoodii iyo faa'iidadoodii iyo shaqaalihii isku mid laga wada dhigo tacliintii horuma soconaysa maxaa yeele ruuxii la rabay inuu research sii galo oo master uu sii galo uu hor u sii socdo uu b h d sii qaato oo markuu b h d galana uu sii noqdo mar uu dallaco mar labaad buu dallaca ilaa uu ka noqdo professor uu ka noqdo ama uu ka noqdo nin khabiir oo xagga dhaqaalaha uu ka noqdo ama meediaha uu ka noqdo marka khibradiina sidii la rabay looma qiimaynin shahaadadiina sidii raba looma qiimaynin in badan marka waxaa la isweydiinayaa maxaa looga dan leeyahay in la wada simo meeshii hor loo wadi lahaa mushaharka iyo dhaqaalaha inuu tacbaan yahay dhaqaalaha waa la wada ogsoon yahay laakiin dal walba dhibaato ku filan wuu leeyahay haddana kriteriyada loo samaynayo inay noqoto kriteriya tacliinta hor u dhigaysa ayaa la rabaa waxaan u malaynayaa waxyaalaha ceebaha oon isleeyahay tacliinta waa way ka hor imaanayaan meeshii la rabay iskuulaadkii iyo dhismooyinkii ay tacliintu lahayd waxbarashadu lahayd oo dad caadi inta lagu wareejiyo run ahaan sidii raba loo adeegsanayo waxaan isleeyahay aniga dadka fuqarada ah een xataa iyaga wax baran karin meeshii la dhiirigelin lahaa waxaad moodaa in taasina dhaawac ay keentay oo meeshii la rabay in si tartiiba tacliinta usoo kabacdo inay dowladdu dhinacna tacliintii ay dibdib uga guratay baad moodaa dhinaca kalena aan la simaynin mu'asasaadka dowladdu hadda ay rabto inay samayso iyo wixii sii jiray siday suuragal ku tahay ayay kula tahay in dowladda tusaale ahaan iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay wada shaqayn dhaba ay u dhex marto iyadoo aan la soconno sida aad sheegtay marar fara badan inay weli sidii la rabay dowladnimadu u shaqaynayn haddana dhinaca kale waxaa jira in hay-adaha ama waxbarashada gaarka mararka qaarkood iyana in tayadii loo baahnaa aanay jirin oo in la kontaroolo ay u baahan yihiin hay-ado fara badan marka siday siday suuragal ku tahay inay wada shaqayn dhex marto jaamacadaha iyo iyo dowladda soomaaliya run ahaan waa talooyinka loo baahan yahay in mar kasta la isweydiiyo iyo su-aalaha in la isweydiiyo loo baahan yahay bay su-aashaas ka mid tahay marka la fiiriyo dowlad maxay tahay dowladii dowlad waxay tahay xooggii ummadda oo laysu geeyey xoolahoodii oo laysu geeyey wax kastoo ummadda ka dhexeeya inta laysu geeyey ayaa madax la doortay baawarka marka ugu weyn ee bini'aadamku ilaa hadda uu yaqaano waa dowladda weye dowlad marka baawarka waxay ku leedahay dadweynahay ku leedahay baawar waxay ku leedahay dadka oo dhan oo xoolahoodii zaka hadday tahay hadday canshuur tahay wixii la raba ha lagu qaado maalkii dadku lahaa iyo xooggii ay lahaayeen iyo caqliga ay lahaayeen ayaa laisu wada geeya markaasaa dowlad la yidhi ee ruux dowladdu maa xafiis ruux fadhiya maaha haddii marka la fiiriyo muhimmada ugu weynee dowladdu leedahay iyo si loo wada shaqayn lahaa in la tashado waayo yacni miithaal jaamacaad baa hadda jira soo shaqeeyey iskuulaad soo shaqeeyey sharikaad soo shaqeeyey intaasoo instituushano soo shaqeeya buu dalku leeyahay oo iyadoon wasaaradba jirinba runta yani lasoo shaqaynaya ilaa maalin dowladdu dhacday markii marka dowladii timid oo wasiir la magacaabay waxaan sugaynay run ahaan ururada bulshada haddaana waxaan sugaynay in inta la wada fadhiisto oo dowladdu ay hogaamiso in la yidhaahdo waxaad soo samayseen evaluation baa lagu samayn ama waa la qiimayn dib baa loo qiimayn oo iskuulaadka la qiimeeyo oo kriteria loo dejiyo oo la iskuulkii intaasoo sano iyo intaasoo saacadood ka yaraada dowladdu shahaadadiisa ma yeelayso jaamacaddii ka yaraata intaasoo saacadoodna shahaadada lama aqbalayo intaa haddii madaxweynaha ama wasiirka ama agaasimaha ama shaqaalaha dowladda haddii go'aan laga soo saaro waxaan rabaa tayada tacliintu sibay isu bedeli lahay haddii marka aan la wada tashanin run ahaan lama wada shaqayn karayaan anu marka waxaan rumaysanahay waxay u baahan tahay dalkani maanta wuxuu u baahan yahay si looga gudbo dhaawacyadii ina soo gaadhay iyo dalkeennii burburay oo maanta dhismo weyn u baahan si meeshaa looga gudbo waxay u baahan tahay in la wada tashado oo wixii soo shaqeeyena dib loo qiimeeyo waxa la samaynaayana waxaaba ka qaybgelaya wixii soo joogay maalan haddii hadda jaamacaad la sameeyey jaamacad wataniya hadda la furay waa ku faraxsannahay maxaa jira ugu yaraan dowr inay gudato muhiim ah oo dadka iyagu aan xataa lacagta bixin karin meesha wax lagu bari lahaa inay noqoto aad iyo aad bay qiimo u leedahay laakiin jaamacal watani waxay jaamacad ku noqonaysaa marka iyadii intii soo jirtay laysku daro jaamacaad badan baa hadda ka jira matalan magaalada muqdisho jaamacaadka iyo tan cusub laysku qabto oy wada tashadaan oo iswada tababaraan oo isla jaan qaadaan laakiin matalan dowladdu markay u aragto jaamacal watani ay tahay jaamacaddii dowladda kuwii soo shaqaynayna yaa leh marka dalka dowladda waxaan u naqaanaa waa dhulka iyo siyaasadda iyo dadka oo laysku wada diray baa dowlad la yidhaahdaa xukuumaddu intaasay maamushaa saas daraaddeed waxaan rumaysanahay haddii la wada tashado wax halaabaya ma jiro laakiin qaabka dowladnimada loo fahamsanaa oo ah waxaysan xukuumaddu maamulaynin nama khuseeya hadday tahay dabanjirooyinkii ina dili jiray mid ka mida ayay taasi noqon doontaa intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya london waxaana toddobaadkan marti ku ahaa dr cali sheekh axmed abuubakar gudoomiyaha jaamacadda muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
hagaag dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga ah london ridwaan xaaji cabdiwulan la socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaaye ee caweyska washington waxaa inoo haysa caashe ibraahin aadan caashe cuude gudan wacan
barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa maxaad kala socotaa dhaantada iyo qaybaheeda barnaamijkan ayaan goordhow idinku maqashiin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijkan ku dhagaysan doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad geem ciyaariyo facebooka gooho kolba saanad gooniya sawir gaara dhigo steel gaay ayaanahay woolkaaga soo geli gidaarada la taagna oo arrinkood ku soo gudhay cakuwayga garanuug inaan guur wadaagna haddii ay gobaad tiri gabdhihiina la qaateen go-e inaan ragow talo way kula gudboonteeyaa guursan doontaan sidoo kalena waxaan barnaamijka ka marnayn fanaanka xadanteeye oo toddobaadyadanba marti ku ahaa barnaamijkan caweyska washington
way dhacdooyinku waa rasmiyey aanoon rajaa guurka rabin hey dhacdooyinku waa rasmiyey aanoon rajaa guurka rabin wacaawaya caweyska washington waxay ka mid tahay qaybaha ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee ugu faca weyn oo dhallinyaraduna ay kusoo gudbiyaan qaabab kala duwan oo jiib iyo jaambale walow muddooyinkan dambe la casriyeeyey oo muusig iyo durbaan kala duwan lagu laray abwaan cali ciise oo loo yaqaano qabri waxa uu xilliyo kala duwan ka soo qayb qaatay isbedelada ay dhaantadu soo martay waryaheenna yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi kula kulmay ayaa ugu horrayn waxa uu weydiiyey bal in uu sharaxo noocyada dhaantada iyo marxaladaha ay soo martay dhaantadu marxalado badan bay soo martay inkastoona hadda soo koobi karin dee mid xoog weyn baa la dhihi jiray ee, mid jaandheer baa la dhihi jiray mid waxaa la dhihi jiray ruquushaa la dhihi jiray mid guuxaa la dhihi jiray middan hadda dee moogii magac hadda la yidhaaho laakiin kolley waa un casrigii baa lala qabasiiyey way fara badan tahay baashumaayadiina waa kala badan misig baa lagu xidhay waa laysu iman jiray oo xataa gabdhihi wiilashu markay iska hor yimaadaan waxbaa la samayay gabadh wiil iyo gabadh baa isu dhaantaynaya waa la iska hor iman jiray gabadhuna mu'alif bay ninkuna mu'alif bu ahaa dhaantadii baa la isugu yimid markaasaa waxay damaadeen inay ugu hanjabto caawo dhan baa taagnaanaysa alla salaadii dambeeyo sukraataanaho sumbuuca waseexadka yahay bay ku tidhi xidigta xaggaa ka soo baxee sukrada laydhaha subaxdii taasay ugu hanjabaysa alla salaadii dambeeyo sukraataanaho sumbuuca waseexadka yahay bay ku tidhi markaasaa wuxuu yidhi alla salaadiyo waaguwa wax sokee sagaashan habeen inoo qabay sagaashan habeen aan taagnaan udhaabilinaan bad baan ahay nin go'ayo mihib uu yidhi wax ka dhamaanayaan mihib marka yaa laga yaqaanay gabdhihii hore oo khatarta ahaa oo dhaantada oo halabuurka ahaa wallaahi gabdhihii halabuurka lahaa dee horta way fara badnaayeen gabadh la dhihi jiray harya waa jiri jirtay oo nin cabdirasaaq la yidhaaha oo ugu abtaasaa raggii oo dhan bay ka soo badisay xataa waxaa dhacday inay mar dhoodaan dardartay allah u naxariistee marka raggii oo dhan bay ka soo horbaxday nin la yidhaha cabdirasaaq bay markii u dambaysay u tagtay oo tidhi allah rabbahayu ogo run baan ku hadlay oo risaaqow maxaan ku raadsaday anigu taariikh baan ku hayaa taa maana dhalan uma wada markaasaa wuxuu ku yidhi ninkaasina nin reebaadiyo ah allah rabbahayu ogo run baan ku hadlay oo runeeyana reeri baan reeri waa ingiriis waagaan reereenu ingiriis ba bilaaway reeri baan ahay buda Ee, bahashu dee horta way noocyo badnayd oo kolba nooc baa loo soo ammaanayay gabdhaha way fara badnayd Had- waxaanu dhihi jiray waayadii hore xilliyo ka mida waxaanu dhihi jiray qoor masleeyey bal qoosolinay qoontudayso baan dhihi jiray qoor masleeyey bal qosol inay qoontiidayso waan ku waaye waraaqa makaraela wacanahey xaggeen isku weeshanaana waanu dhihi jiray qayb kale oo xiise leh oo uusan caawa wakhtiga inoo saamaxaynin inaan idin maqashiiyo ayaan toddobaadka dambe haddii alla idmo idinku maqashiin doonaa barnaamijkan caweyska washington haatanna waa silsiladii gobaad sheekada waxa ay inoo joogtay gobaad oo warkeeda la goobayo ma yurub ayay gashay ma saxarihii ayay ku sugan tahay ma badday ku degtay oo raqdeediiba lama hayo hase ahaatee toddobaadkan gobaad lafteeda ayaa soo hadashay sidoo kalena gabdhihii laftooda ayaa waxa ay gartooda soo saareen miiska oo waxay leeyihiin wiil cayaala facebooka oo sawir bedelashada boggiisa ku mashquulsan meel uma hayno waxaan idiin kala dhex baxayaa garoodeenka sheekada ismaaciil xuseen farjar
waa toddobaad kale iyo silsiladdii gobaad waxaan filayaa in toddobaadkan galkaa seefta lagala baxay weliba hablihii ay doodooda oo qeexan miiska soo dhigeen inta aynaanse u gelin dhinaca hablaha dalka bakistaan haddayn u kacno cabdirabbi bashiir guuleed hore waxaa loogu yidhi adiga oo geel dhaqan inaad gobaad tidhaahdo geyiga bakistaan kaalay ma arrin habboonba haatanse cabdirabbi bashiir wuxuu leeyahay guruceel in joogoo igu ganay fallaartow seef dheerow garaadka garnaqsiga tixdaydii fahankaagii gaabnaa goobtaad ka sheegtaye weedhaydii maad garan goolkiina ma dhalin wiilka garajir geel iyo geesley ku maalow ku su'aalay galabtii adoon google weli furin facebookna aan gelin mareegaha adduunyada gebigeed ka dhigay qoys fahankeeda garin karin gees ku oodanoo lumay waa guuldarriyo hoogga callow haddaad tidhi baakistaan raggaa galo waa rag baahi gubato gunnada caydhaqaayiba ma garabdaar nin laa tahay mageed baad ka faashoo maandhow ku garataa maqarnaasduq goysiya fooxishaad ka gunudaa markaan gees kasta u rogay garashada halkaa taal geeraarku kaa xiran inta aadan weli gelin iga goobin kaanahay google iyo facebook waxaan garasho sagoldahan maandhow ku garansiin gurinoqod la dhowriyo gobaad oo dalkii imaraji iyaysan kaa gelin xogaan gelin dhexaad hele genyadu way la socotaa gacalo ogsoon tahay guurka ina yabaashoo warku gaariye gelin hore gurisama hargeysiya garowiya ilaa xamar galguduud ilaa baran giyigii dalkeennii garmadowyadaa jira inay guurka badiyaan ay gododlayaal iyo good iyo abeysii jilbis miciida gano oo aan la garan sirtiisiyo xiliguba dalaaq badan gashaantimihii wada furay oo gagaci laa dhigay gebigood u badan yihiin gobaad way ogsoon tahay gaarna waxay u leedahay qoorxunkaanan geyi karin inay gacan ku sayrto guudkeed ka dhowrtaa cabdirabbi bashiir guuleed oo dalka bakistaan ku sugan aad buu u mahadsan yahay waan ogahay oo cabbaaradanba waxaad sugayseen waa inaad maqashaan doodii hablaha kaltuun naasir xuseen oo ku sugan hargeysa waxay leedahay ragow hablihii tashade oo wiil ku mashquulsan facebook iyo hadba inuu hadhkiisa daawado meel uma hayno gobaadna geyiga yurub ayaa guri looga yegleelo gayaankeeda ayay la joogtaa ee ha ku daalina mar kalena gadaydii wiilashiyo gabdhihii iyo dhammidood waxkaratada u duceeyey gaasiro guulaystayaashow goolkiinnii dhalayo hadafkiinni gaadhoo geesigii hantiyey bay gurigu ku noolaa gobaad caawa joogta waxay tidhi guddoonsii salaanka calis dhaafsado midii ugu gol roonayd gacaltooyo iyo sharafana maan gariifina kaa geysan baan idhi mar kalena gadaydii inamada gudaha jira ee geyiga joogow idinkuna mid gaariyo gunta weedhahaygo galbatoo socdaashoo gobaad weydin deyso go-aankeedu keligeed mid u gaara maahae gabdhihii dhammaantood waxay talo ku goosteen inta xaalgurracan iyo ragu gaba xilkiisii inta geesiyaashii guri loo habeyn jiray gelbiskiiyo ciyaartiiyo inta loo gingimo aqal gabadh lagu haleyn jiray xaalkood guracan yahay ee geem ciyaar iyo facebooka gooho kolba saanad gooniyo sawir gaara dhigo steel gaay ayaa nahay woolkaaga soo geli galabtiyo caweyskana gundhiyo tallaabada sida dhidarka goodiye gaangaambi socodko kolba gees istaagoo hadba guuro bahalada guuxoo heblaydun gidaarada la taagna oo arrinkood ku soo gudhay cakuwayga garanuug inaan guur wadaagnaa haddii ay gobaad tiri gabdhihiina la qaateen go-e inaan ragow talo way kula gudboontay ayaa guursan doontaan waan gartay aadday u mahadsan tahay kaltuun naasir xuseen oo hargeysa ku sugan tolow ma runbaa warka ay kaltuun sheegayso ma yurub ayay gaadhay gobaad guriga ay degan tahay ee ay kaltuun inoo sheegtayse ma wiil ay guur ku ballameen ayaa leh mise cid kale su-aalahaas waxa inooga jawaabaysaa gobaad laftigeedii oo farriin inoo soo dirtay talow halkee ayay joogtaa gurigan ku ababiyo guryo same hargeysiyo goonyaha togdheer iyo golihii darwuuskiyo gunta beri aanoon tegin gacanlibaaxna weli arag gabilay dalxiis marin guur lay qorsheeyo odaygii gaboobiya gadhcadaagi laysii wiilkii aan gacloodana gudubii jalleecee godob aanan gelin iyo gafka ii xambaariyey aniguna garaad dumar go-aan aan ku qaatee ku guureeyo leel dhexe uma baranin gaajiya ciigogo labida iyo gabadana dhacaysiyo gabaahiir cidlaayoo geedaad ku yuratiyo gacalkuba ka dheeryahay se gudoodigaygii guclo horadkii aan galay goob cadaawa yuururaa gabal iigu dhacayoo duul garasho beeloo geenyooyinkeenii gabadhnimada seejiyo magafaan miciin biday gudcurkii habeennimo waxaan gebidhacleeyaba markuu waagu galac yidhi gacansaar xanuun iyo guhaad baan la kowsaday ma gaabinin warkaybiye gaadhi heeladaydoo gunyo waxaan lahayn iyo soo gada baloodhkii giniyadiina soo dire makafaana calafsaday goobyaalka baqashada waxaan gaafareegaba saxarihii ka gooshoo guulahay i nabadbixi geedigiina sii raray goor hiimsan hiimsaa liibiya kolkaan galay qolo gaadhka haysiyo ciidan wada gadoodsani goob ay xidheen iyo dalaqiri godkoodoo bilo dhowralay goob gabadhnimo ma seegina wiil garasho wacan oo gobadnimo u dheer tahaa sharaftaydi gudub dhigay inuu geeriyoodo godkaawgay loo dhigo gocashada xanuun kale waxa aan la goohaba dooni guudka uga baxo xarun gaaja taaliya waxaan galay talyaaniga aan soo gunaanadoo soo gooya hadalkee gaaridaa haweenkee garabkaaga joogtee warka soo ganoysee odaygii gaboobee garhku lowga gaadhaba tidhi waa gayaanoo gabdhaheenna soomaal markay giniga haystaan way goyn karaan gaadhsii fariintoo casho guud haldhaalay godob yaanay naga gelin aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudi areebiya oo maansadaasi ina la socodsiinaysay intaasina waxaan ku soo afmeeraynaa silsiladeennii gobaad
welina waxaad dhegaysanaysaana barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a todobaadyadii lasoo dhaafay aan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiinayay fanka iyo suugaanta fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye waxaan weli bartanka uga jirnaa oo aan dhex maquuranaynaa badweynta heesaha fanaanka xadanteeye wariyaha v o a ee jabuuti oo la sheekaystay waa kan heeska raxli ayaa isaguna aad qaadaa oo la ogyahay cabdiraxmaan raxli aad dadka warantana heeska raxli laftigiisa rabadan waa hees taariikhi ku fadhiya xaaskayga filson cali amakak oon aada iyo aada u salaamayo oon jeclahay ayaa ayaan u sameeyey berigii aan nus baranay ee u horeysay aan wada hasaawi jirnay ayaan heeskaa u sameeyey marka adiga laftaada u sameeyey abwaan baan ka dalbaday marka abwaankii ayaa ii sameeyey laxinkiina anaa saaray marka heeskaas laftiisa waa hees dhallinyarnimadaydi iyo igu fadhiya waqti hore aada iyo aad waa xusuus dheer
dhacdooyinku waa rasmiye aanoon rajaa guurka rabin hey dhacdooyinku waa rasmiye aanoon rajaa guurka rabin hiyartan kuona shubine marka baareen rogrogay hiyartan kuona shubine marka baareen rogrogay way dhacdooyinku waa rasmiyey aanoon rajaa guurka rabin hey dhacdooyinku waa rasmiyey aanoon rajaa guurka rabin iyartan kuona shobine marka baare rogrogin iyartan kuona shobine marka baare rogrogay waxaan waxaan raalliya ku idhi markuu rabtigee dalkumay waxu rarcay waxaan waxaan raalliya ku yidhi wabtii waxu rarcay markuu rabbigee dalkumay waxu rarcay ragyahee xaslada rugtiisa ku raawiso gob weeyaan weeyaan gob weeyaan weeyaan weeyaan raaqabow dir weeyaan weeyaan dir weeyaan weeyaan weeyaan raaqabow ragyahee xaslada rugtiisa ku raawiso gob weeyaan weeyaan gob weeyaan weeyaan weeyaan raaqabu dir weeyaan weeyaan dir weeyaan weeyaan weeyaan raaqabu
bal jabuuti ka waran fanku waa caynkee sideed u aragtaa waayo maanta waad qiyaasi kartaa iyo waad cabiri kartaa rabadaan oo runta markaan ka hadlo jabuuti waxaan odhan karaa fanku kasii guurayaa waqtigan imika la joogo xaadirka waxa ugu wacan tiyaatarradii wax lagu dhigi jiray ee fanaaniintu ama abwaaniintu ay ku darari jireen shicibkuna ay kusoo hiloobi jireen ayaana jirin waxa weeyaan saaniinka dadku inta badan ma tagaan imanka oo duruufo maxaan ku rahdaa xagga dibadda gudaha inkastoo la dhisoo la wanaajiyey laakiin haddana dibadda iyo meelihii dee munaasibka ahayd dadku ay soo mari jireen oon habboonayn guriga ummadoo kale laguma dhigo ruwaado tiyaatar kale oo dhisanna ma jiro waxaad arkaysaa fanaaniintii jabuuti iyaga oo ciid jooga ama sanad cusub jooga ama bishiiba mardhigi jiray inay meel wax ku dhigaan ma jirin saa awgeedna fankoogii ku guray shicibkiina ay ilaabeenba markaa fankii marka imika sanad ama laba sano wax la dhigi waayey dadkii ruwaad tegi waayaan haddii dadkii lamaba qabsanayaan wadankii waxaa kusoo biiray telefishano badan sheenan badan baa kusoo biiray qofkii gurigiisa dhexdiisu biisi ku yahayba marka waxaan dareemaan xasuusta hadda kahor iminka ciidii dhaweyto ee carafo maraan ku dhigaya ruwaad jabuuti meesha badda la korniish ruwaadii oo socota waxaan arkayay dadka oo iska aguugaya meesha horteeda maraya sababtoo in halkan ruwaad ka socoto iyo in kaleba warumaayaan yacnaa waxaan dareemayaa inuu fankii kasii guurayo maxaa ugu wacan baad u malaynaysaa ma waxyaabaha tilmaantayba waxa ugu wacan waa tiyaatar la-aan jabuuti waxay u baahan tahay in tiyaatarra loo sameeyo si ay abwaaniintu iyo fanaaniintu u dararaan tiyaatarra jaban oy goyn karaan oy lacagtoodu jaban tahay dadka soo galayaana qiimo jaban oo macquula loogu samayn karo sidii awal bay ahaan jirtay oo si dadkii awal sinawlabaari baa jirayey guriga ummadda waa lagu dhigi jiray ruwaadaha saaniinka waa lagu dhigi jiray qiimuhu shan boqol oo furan buu ahaa qof kasta wuu goyn karayey meesha ugu badan baaleegay ahayd kun furan baa lagu gelayey fanaaniintuna wax way ka helayeen marka waxaad arkaysay iminka ciidihii oo kale waxaan dareemi jiray saddex afar shan kooxood oo ruwaada iska daba dhigaya oo leeyahay habeenada kow iyo laba iyo saddex koox iblaay halkaa ku dhigaysa ama caynkaasaa jiri jirta laakiin maanta ma jirto marka waxaan odhan lahaa anuu si fanku uu soo noqdo oo dadkuna fankii ay dib ugu bartaan waa in tiyaatarra loo sameeyo waayo goobaadna bal ka waran iska gobaad waxaa midhaha sameeyey abwaan sakriye oo reer londona laxinkana waxaa sameeyey cali cumar oo isaguna reer londona aad iyo aad yaan u salaamaya raggaas heeskan waa hees jacayl ah oo caadi u dhashay laftigiisu abwaanku wuxuu ka hadlayey dareen isaga ku dhacay sida uu ii sheegay marka waa hees dhaqna ah oo aad iyo aad u fiican waxyaalaha aan kaga helay waxaa kamid ah adan ku guuxayun doobta ku garaacaye haraga soo goojiyo gobaade gobaade gobaade soo mashaa
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan dhegaystayaal ku soo xiraya intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
migana ila tirsaday intaan qaangaadhaha jacayl jacayl igu gaacsana migana ila tirsaday intaan qaangaadhaha cishigi igu garanaa gabdhana aan kala maqnaa aduu qalbigaygi kuhay ugaasooy ku kodladay way aduu qalbigaygi kuhay kuhay ugaasooy ku kodladay cishigi igu garanaa gabdhana aan kala maqnaa aduu qalbigaygi kuhay ugaasooy ku godladay way aduu qalbigaygi kuhay kuhay ugaasooy ku godladay waxaanahay laba gayaano gulaay isku keengalladay waxaanahay laba gayaano gulaay isku keengalladay adanku guuxayun dobta ku garaacaye laga soo gojiyo gobaade gobaade gobaadiye soo mashxara waxaanahay laba gayaano gulaay isku keengalladay waxaanahay laba gayaano gulaay isku keengalladay
waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ah idaacadda v o a waxaana idaacadda si wada jir ah idinku daadahinaya waa anigo cumar xasana iyo maxamed colaad haddaba haddii aan wararkii ugu doorka roona idiin durmalo wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta goor casarliqi ah rag hubaysan ay ku toogteen degmada wadajir ee magaalada muqdisho taliyihii nabad sugidda qaranka ee degmada dharkiinley cabdalla axmed ibraahim sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada dharkiinley cumar mayre macaw marxuunka ayaa la dilay isaga oo marayay meel ka mid ah degmada wadajir waxaana uu sheegay mas-uulku in ay baaritaan la xidhiira dilkiisa ay weli wadaan dhulgariir xooggan ayaa maanta ku dhuftay meel u dhow magaalada magaceeda laydhaah tainan ee ku taala dhinaca koonfureed ee taiwan dhulgariirkaasi ayaa waxa uu burburiyey dhismayaal aad u waaweyn oo ku yaala magaaladaasi tainan waxaana ku dhintay ugu yaraan ko iyo toban qof oo uu ka mid yahay ilmo yar waxaa kale oo iyaguna ku dhaawacmay dhulgariirkaasi boqolaal kale mas-uuliyiinta magaaladaasi ayaa sheegay in laga yaabo inay dad badan ku hoos jiraan burburka dhismayaasha uu dumiyey dhulgariirku mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in ay xoogaga ammaanka ee afghanistan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku si wada jir ah ay u duqeeyeen fadhiisimaha kooxaha i s ee ku yaala dhinaca bari ee xuduudda ay la leedahay afghanistan dalkaasi bakistan waxaanay mas-uuliyiintu caddeeyeen in ay ku laayeen dhulkaasi ugu yaraan siddeed iyo labaatan ka mid a dagaalyahaniinta ururka i s intaana ha waxa ku dhan idaacaddeenni habeennimo waxaan idin leenahay saas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.